waa su-aal fiican wey arrinta an waxay la tahay qaabka ugu habboon oo loo abaari karo inkastoo ay bulshadu in fara badan laga yaabo inaysan tabar lahayn bulshada meesha meelaha al-shabaab joogaan hay jooga al-shabaab waa dad yaroo kooban weye bulshaduna way ka badan tahay al-shabaab marka bulshada ayaa waxaa la doonayaa inay in fara badan horta hore say nimankan isaga dhicin lahaayeen isaga edi lahay ay ka shaqeeyaan taas waa qayb weeye qaybta labaad ee kale bulshada lafteedu inay isku daydo inay tidhaahdo war niman yaho haddii xataa aad rabtaan inaad maxkamadda soo saartaan ood leeyihiin qofkii waxbaan ku fulinayna muxuu ahaa tallaabooyinkii aad marteen iyo qofkan laga bilaabo marka aad xukunka fulinaysaan ilaa iyo markii uu waxa lagu soo eedeeyo inta udhaxaysa waxyaabihii aad marteen soo bandhiga oo na tusa taa in la yidhaahdaana waa laga maarmaan bay ayay ila tahay haddiiba dee ay suuragal tahay in la odhan karo waa gartay uma badna dadka ku hor jira inay su-aalahaas ay weydiin karaan al-shabaab laakiin sidoodaba al-shabaab awood ma u leeyihiin oo dhinaca sharciga diiniga ah inay xukumadan fuliyaan haruunow arrintaas waxaad moodaa in si kaleba in loo dhigo inay tahay afcaashan ama habdhaqankan ay al-shabaab iyo kooxaha lamidku samaynayaan shareeca islaam iyo islaam iska daaya waxay ka hoosaysaa bini aadamka iyo bini aadminimada xaqiiqa ahaanna meelaha hadda ay al-shabaab ka talinayaan iyo qaabka u dhaqmayaan waxa weeye waa qaab ka hooseeya insaanka ama bini aadamka sidii la raba inuu u noolaado insaanku waxa weeye markuu bini aadam noqdo markaasu wuxuu isweydiinayaa waxaan rabaa insaan fiican oo muslima inaan noqdo laakiin markuu ka hooseeyaba insaannimadii iyo bini aadminimadii hadda in shareeco laga hadlaa meesha maba muxuuha taallaba marka habdhaqanka al-shabaab ay samaynayaan ma aha shareeco ma aha islaam waa wax ka hooseeya bini aadminimada iyo insaanka wixii laga rabay ayay ka hoosaysaa waxaan joognaa oy joogaan sida xayawaanaadkii iyo muxuu ahaa duurjoogta u dhaqmaysa sidoo kale u dhaqmayaan maxaa jira mararka qaarkood libaaxu qofka uu ka xoog badanya wuu iska cunaa wuuna dilaa isaga oon sheegin borosayska iyo waddada uu usoo marayo dilkan iyaguna sidii unbay samaynayaan marka wax u dhexeeya iyaga iyo xayawaanka duurjoogta ah ma jirto shareeco iyo diin iska badaaya yacni waa garta iyagu sida ay ku doodayaan waxay leeyihiin gabadhani nin horaa qabay nin kale guursatay maxkamadiyaa weydiisay way qiratay dembigii dadkii kalaa la weydiiyey way wada qireen macnaa qof hadduu og yahay in la dilayo ma kula tahay in ay wax walba sidaa u dhacayaan arrimahaas oo dhan iyo xataa way qiratay iyo dadkii kalaa la weydiiyey oo dadkii kale saasay sheegeen taas oo dhan wax jira ma aha maxaa jira markay dadku ku nool yihiin argagax markay ku nool yihiin cabsi markay ku nool yihiin nidaam aysan waxba ka hortegi karin waxa ay sheegaan xataa wax loo qaban kara ma aha sidaa darteed waxa weeye waxaa la doonayaa qofka marka la rabo la odhanaya waxan wuu qirtay ama waxan muuna qiranin inuu qofku joogo meel xor ah oo hadduu qirtana qirashadaas darteeda aan ciqaab kale yani maarata aysan dhibaato kale u keenaynin qirashadiisii un mooyaane laakiin marka la og yahay haddaan qirta iyo haddaana qirinba inay isku mid ii tahayba oo olready ciqaabkiiba uu meel yaallo borose iyo cid og aysan jirin maxkamadda qaadiga qaaday aan la ogeyn muxuu ahaa qofkan cid u dooday oo maaragtay difaacaysa ayna jirin waxa weeye qiraalka iyo qiraal la-aantu waa isku mid weeyaan marka xukumka sidiisaba waxaa la yidhaahdaa hal xaaraanu nig xalaala ma dhasho haddii uu borosayska iyo waddada la maraya ay khalad tahay natiijada iyo outcomeka la gaariyo wax ka soo baxana waa khalad sidaa darteed waxa weeye al-shabaab iyaga ayaa waxay tahay cisaabo mujrimad ah oo aan xaq u lahayn inay meel xukumaan ay meel joogaan sidaa darteed hadda iyagu sidaa yihiin xugma iyagu qaadeenna xaq ma noqon karo marka waxaa la doonayaa inaan isweydiinno su-aal arrinta ka muhiimsan oo ah war waxaanu ma aha islaamnimo ma aha shareeco ma aha waxaanu waxa weeye marxaladda bini aadminimada ayaan ka hoosaynaa ma soo gaari karnaa marxaladda bini aadamka ma soo gaari karnaa markaan soo gaarna marxaladda bini aadamka ayaan isweydiinaynaa shareeco ma la dabaqaa mise lama dabaqo laakiin meesha waxa yaalla haaruunow bini aadminimo meeshiiba ma taalla yahay marka waxaan shareeco isweydiinaa xaggee imanaysaa yahay